Taswiirta tobnaad waxaa jiri jiray boqor la yidhaahdo ahashwerush oo isagu ahaa mid awood badan maalin maalmaha ka mid a waxa uu isku dayey inuu sameeyo casuumaad weyn oo ay ka soo qayb galaan madaxdiisa oo dhan taasi waxa ay ahayd casuumaad weyn oo aan weligeed la arag markii dadkii ay cabbeen oo ay noqdeen dad sarkhaanin ah ayaa boqorkii waa boqorka ashashwire waxa uu damcay in la keeno boqoradda oo markaasi ay dadku arkaan quruxdeeda markaasi boqoraddaasi waxaa la ohan jiray boqoradda kuishfashus waa ay diiday taasina waa ay ka xanaajisay boqorka markaasi waxa uu aaday taliyaashiisii oo waxa uu weydiiyey waxa uu ku sameyn lahaa ayada markaasaa waxa ay ku amreen boqoradda in aanay mar dambe imaanin guriga boqortooyada oo aan lagu arag halkaas beddelkeedana boqorad cusub la keeno markaasuu boqorkii ahashurus damcay oo yidhi tani waa mid wanaagsan fikrad la yaab leh markaasuu wuxuu amar ku bixiyey dhulka uu xukumo oo dhan in la aado oo la raadiyo gabar aad u qurux badan oo markaasi bikrad ah oo loo keeno isaga waxaa jirtay gabar israa'iil ah oo aad u qurux badan ee la yidhaahdo ester markaasi waalidkeeda waa uu dhintay laakiin waxaa ayada mas-uul ka ahaa oo ilaalinayay abtigeeda modikara oo markaasi waxa uu sheegay ester weligeed inaanay odhan israa'iil baan ahay maxaa yeelay dadku waxa ay nacbanaayeen reer binu israa'iil markaasi ester waxaa loo doortay inay noqoto boqoradda cusuban markaasi abtigeed modekayana waa uu la tegey markaasi waxa uu isagu samaynayey in aan la garan inay wax isu yihiin ama uu wax u yahay ee waa uu ka gaartaagnaa laakiin maalin kasta akhbaarkeeda waa uu la socday iyo sida ay tahay maalintii iyada ahayd ee loo kanay boqorka waa uu farxay waxa uu ka dhigay boqorad cusub